bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadayaal maalin fayli hawadasiin kalena welibaa ka dhawaadasana barnaamijkii xog waran oo xiliyadan haatan ku barateen in idaacadda hawdahasiin marsida barnaamijkana weliba la diyaaray anoe maxamed cali yuunis maalin fayle dhegaystayaal si kasta isinin dhegahaytan weliba waa maalignimada taariikhdii kabeganta labaatiilita juun sanadka lamada kun labaatan iyo kowga qodobada ankixiisa badan aysinka dhegi doontan barnaamijka xog waran weliba ku mid aha waa sidee xaaladda walbarasho guud ahaan gobolka bokool walbarashada gobolkaas muddooyinkiinta dambeeyey heer sheentamaarahay ma ka rortay mise nusqaanti weliba arrintaasay ku warbiyi doone agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo xaaladda dhabtay walbarashada gobolkaas la wadaagi doona dhegaystayaalka saaslimada barnaamijka weliba ka dheegi doontana natiijada dacwadda badda saameynka walada doontay doorashada madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo usanka hanqalteegahayay in dalka iyo ku hergela saaslimada barnaamijka weliba ka dheegi doontana khudbadda madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo usoo ka jeediya lixdiiyo kow sana guuradii ha ka wareegati markii soomaaliya ku xorowtay gumaystihii ingiriiska iyo talyaaniga gaar ahaan xuskii ama gaar ahaan gumaystihii ingiriiska markii xornimada ku qaadeen gobollada waqooyi labaatiyo lito juun weliba saasaatow ha dareere maalmaha ha dareere la filaaye in la xusa kowda luuliyo qodobadaas iyo qodobadii kalehan iyo korreya barnaamijka ka dheegi doontaan muddaduus hawada ka jara maxamed cali yuunis iyo barnaamijka hasaari waana siina dareer sii doonaa barnaamijka muddada sawda ka jarna waliba in farsamay doona saaxiibkay ibraahim aadan dhuubow mar kaleed iyo barnaamijkii xog waran ah ka dhawaada dhegaystayaal maalin fayla dhegaystayaal si kasta isinin dhegahaytan idaacadda maqlashay hasiin deerahay gobolka bokool ee koonfur galbeed soomaaliya weliba kumid ee degmooyinka gobolada iyo go-doomiyeen dagaalamayaasha al-shabaab gobolkaas muddooyinkii dadambeeyey walbarashadiis welibay ahaytay too sii liidata walbarashada gobolkaas iyo xaaladda walbarasho ee guud ahaan gobolka weliba warbaahinta la wadaagay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed usoona ku warbiyey xaaladda dhabte iyo walanbaahanya gobolkaas dhinaga walbarashada
degmada iyo oo safaradaas inay iigu heliyaan hay-ado oo f c a concern iyo gredo iyo mashaariic kale oo wasaaradda ku caawiyaasi mashruuc lankasoo g b e laka saboort garaayay iskuullada ka jiraan waxbarashada oo degmadana kor laga qaada kuna qiib qaadan bulshada ka nool degmada inay walku baradaan iyo oo lan baahanyay in la kordhiyey ee ardada waxbarashada helaasa oo iyo oo guryaajuna ka helaayaan si free ana waxbarashadaas in hal ee mandateka wasaaraddaas un oo ka shaqeeyaan ee waajibaadkaas inoo saran unoo gudadaan yaa mayba aan koynahayn ee caqabadaha oo jara iyo gaababka waxbarashada oo andeerna oo meelo ka jiraan iyo xaaladda guud oo gobolka gaar ahaan degmada sida walbarashadan ka socod socodkaana taas ahayni muddo oo may ka guda jirnahi guud ahaan iskuulladaas un oo assessment ahaan anseedana muddo usbuuca marka waana may haytay safar eed guulan ah guud ahaan baxda waxbarashada la kulmay iyo oo laku bilaabo wakiilada wasaaradda intaan rooga ama haddii aanan dhig shaqaalaha wasaaradda maamulayaasha iskuullada c e c da ama dadka community education committee lankaso oo iskuulladaas oo committeen ah iyo bulshada civil society langordob dhammaantooba la wada kulannay wada fadheenay waxyaabo badanaa ku wada hadalnay xaaladda oo degmada waxbarashadii marahayto isku waraysanay iyo waxyaabihii kale oo madaasay jar marka guud ahaan bulshadaasay si wada jir inaan la kulungnay iskuulle maamulayaashaan si gooni gooni inaan la kulagnay si una magata warbixinta una helaan war- warbixin ka salaysan xaqiiqada oo ku jarta waxbarashada degmada Eh, xaalado badan oo ku jartay oo degmada dhinaca amniga iyo daruufooyin dhaqaalooyinka laha xiriira Eh, laakiin eh, hay-ad kasta ama institution kastaba may leeyaha waajibaad gaar ah ama mindate gaar ah iska shaqeeyo Eh, ujeedka safarkaana ayaa mayse khaas eh, unka kurgalaanahay dhinaca waxbarashada eh, xaalada noocan oo kaleana markii dhiyaayan eh, may jaray eh, wal emergency ah ama ma ingordaan un waxbarashada haddii aad tahay e i e emergency in education waxbarashadaas noocaas oo kale oo sida oo waxbarashada a b e lankaso oo la hirgeliyay degmada iyo waxbarashada oo oo markaan a b e may ka wadaheen waxbarashada oo degdegee dadkaasi oo dhibaatooyin noocan waa la kulmayaan iyo haddana mayba ambaahanyaa lankasta inay iswalbarad waajibaadkaas oo qeyb ku ata wasaaraddan inay gudato ee, unug kasta oo oo ardayda koonfur galbeed ba eh, ama shaksi kasta may waajibaad ku saaran in walbarada kaasa may weelanay ha- ee, colaadahan iyo abaaro ma didhiyan ama daruufo noocan ama didhiyan yaa mayba kooyasa inay dadku walbarashada ku heraan taasa marka may ka dhiirigeliyaanaya mm, mashruucyada una wadnana ku mid haytay iniyo nagadan oo dad oo waxbarashadaas degdega ee maadaama waqtiyada caadiga ee formalka in suurtagal waayt inay ku faa'idaysan marka ujeedkaana saas ahay wasaaradda may baan ku qorshaysana horta eh, guud ahaan ini oo oo la hela iskuulo oo free eh, ardayga si free ah walanka dhikadaayan waana iskuulo oo public ee jara Eh, dowladdana galanta ka hayta waana noo caawiyaan hay-ado oo internationalka iyo kuwa localka aba Eh, anoo fursadan ku faa'iidaysado oo oo oo bulshaweentana la wadaago gaar ahaan eh, eh, guud ahaan bulshaweynta koonfur galbeed gaar ahaan bulshada ku nool anoo hadda ka sugana degmada xudur waa- iyo mayata eh, waalid kasta inuu ka dadaala in usu oo una jay fursadda waxbarashada oo wasaaradda waxbarashadana ku shaqeeyahay inay kuwada faa'iidaysadaan Eh, si gaar xaaladna waalid kasta inay ardayay meelus wala ka bardahay inay usu la socda Eh, horumarada ama shaqooyinka dowladda ka tallaabo qaadahaytona inay maamulka oo- oo- oo waalidka inay la socda mayba ku mid ahaa eh, wasaaradda hadda eh, system oo international ah isticmaalahayd oo data ah oo lankasoo imis laro information management system Eh, registrationkii oo maamulaha iskuulka galantis ah ka geliyay oo oo hardcopying isticmaalay register document digat way ku guuri Eh, may la isticmaalahay systemkaas oo guud ahaan oo stateka oo dhan ardadiona oo system wada isticmaalahayan Eh, waalidka ini mayba ku saarana usu xaqiijiyey ee, ardaygaasi la socdo inay ku ay qofka registraysan ee, ardada oo wasaaradda oo- oo la socod registered inuu isku mid naga ma usan hayna arikay iskuul aan bahay bes meelila aan ku hirna dabagal noocaas usuway oo isu suubi dadaalo noocaas un samey ee, may kale kala dardaaramay ee, fursadaha waxbarashada sida oo a b e gan waa fursad ardada madi la aragay oo arday badan oo aafooyin noocan iyo qobadan iyo mayba wasaaradda haddii ariday manhaj oo a b e kaas oo ilaa isku deerow oo formalka oo eh, lanka talagali oo
waa hagaag kaasay weliba haaye agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ku warbiyay xaaladda dhabtee walbarashada degmada xudur ee gobolka bakool oo muddooyinkunba ku sugnaaya degmadaas natiijada dacwadda badda saameyn kuwa lada doontee doorashada madaxweynaha soomaaliya maqaal arrintaasi ku saabsan weliba niili wadaagay cabdulaahi salaad aadan horumarka muuqda ee uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble usukudeeri in diyaar garowga doorashooyinka iyo tilmaane in doorashadii dadbanayti goordhow la gudagala doonaa wararlaka kalsoonaada koreya sheegahayan in maxkamadda i c j ay hasaari doonto dhowaan go-aankii garta dacwadda badeen dhexay soomaaliya iyo kenya inkastoo si rasmi ilan inshaacina taariikhda doorashada madaxweynaha haddana weliba laku yaaba in go-aanka dacwadda badda usuhako beegama xilliga ololaha doorashada haddaba haddii natiijada dacwadda badeen dhexayta soomaaliya iyo kenya yan iilata dhinaga soomaaliya way ku yaaba inay saameynka weeldhata doorashada madaxweynaha xilligun mucaaradka soomaaliya iyo ciidanka walacadsan xilliga go-aanka garta maxkamadda hakabeegama kora taasi uu iga korta fursadoosha guulla mucaaradka dacwadda badda soomaaliya iyo bixidheenka etoobiya iyo eturubkaar siyaasadeed oo ololaha doorashada isticmaalayaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare abiy axmed musharaxiinta mucaaradka weliba hormuudan aha madaxweynayaashii hore ee dalka welibana ka jara ra-iisul wasaareyaal iyo dad magaca ka dhexle bulshada soomaaliyeed haddana ilaa iyo haddii isbixaysiga ka dhex muuqda midnimo si kastaba antaalo farmaajo walow iyo dhibciyo ku dhumeen siyeedkii bilowd een dembeey weliba haddana bulshada dhatiyow si kaliya kalsooni weyn markii la barbardhikaxaan la tartamahaya ee mu'aaradka intiyo yar ee loolama korta weliba lugta ka dhegana dhaqanka iskulogoynta ee ka dhexeeya musharaxiinta inkasta uu si rasmi aan ka dhawaaqna musharaxnimadiisa haddana madaxweyne farmaajo weliba uusi fadaha in mar kale la doorada balse soomaaliya dhaqan siyaasadeed man leh in madaxweyne xelishay lamaadi reedland doorada sidaas yeeta weliba adkaada doonta silanka guulaysada ilaa iyo uuse meel isku kodhegka danta gaar jiilalkii dhowaayay labada kun labaatii kowka iyo mucaaradka awoodi oo iskabiirsada iska dayi in madaxweyne farmaajo ay ku burayaan madaxtooyada dalkana doorashalaanagada balse taasay dhicisowdi garsoodima in dalalka jabuuti kenya imaaraadka masar iyo midowda yurub yon ol leeyahay in madaxweyne farmaajo uu siriidanka nagada villa soomaaliya dhinaca kale soomaaliya ee maarse labada kun labaatii kowkii ha gabagabaatay garnagsi shadda oo dacafka ee dacwadda badda inkastoo kenya ay go-aansatay in iyo qaadacda dhugunsadowka dacwadda xasan sheekh maxmuud madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya ka fursad waaye in agoosta labada kun tumiyo afartii uusa maxkamadda i c j horjeeya dacwadda kureed markii wadahadal quursiya iyo weliba qadarin doroliska maro waaye ilwargaleen ayaa sheegaha iniyo kenya ee kala gorgortantay xasan sheekh maxmuud inay soomaaliya qaadata boqolkiiba tuman khayraadka aagaas taasi uusa qanca waaye februari lamadii labada kun tumiyo todobadii kenya ee ka guuldaraysatay dacwaddii hordhac ahaytii xasan sheekh maxmuud oo guuloon isticmaali oloshay reedan doorashada xafiiska awalbana makadheefna kenya iyo shirkadaha shidaalka e n i energy talyan iyo total faransiis iyo gacan kalahay in xasan sheekh maxmuud reeland doorada balse ma ogayn in soomaaliya doorada doonta farmaajo uma qiifjay dhinaga baduus eedanka sii madsanya oo weliba kukuleelaya geegkase waliba ee muuqata in dowladda kenya reedan laqa doonta qorshooshe isballaarinta warbaahinadii ee bilowday in dalkii aan diyaarida guul oo weliba ka iilata meelo siyaasiyiintiiyo in sheegaha in muwaadiniintiyo wararda xaqiiqdu ku fog sidaiyo soomaaliya ka helo doonaan rabe qaybsi lixaad leh bar ku bar haddaba haddii garta maxkamadda i c j in iilata dhinaga soomaaliya madaxweynaha hilkahaya madaxweyne farmaajo maxelo doone fursad kale oo weliba usa dalka kasii hogaamiye markale mase mucaaradka oo weliba mabda-an kamid ay sinayn iyo hogaanka dalka qabado doonaan
waa hagaag meele ka dhaafnay warbixintaasi ku saabsanahay tii natiijada dacwadda badda saameynka walada doontee doorashada madaxweynaha soomaaliya barnaamijkii dhegeystayaal weliila dareertan haddana weliba nil dhegeystaasana qaybta dhixtaalka heesta dhixtaalka weliba kuluuqaya ayaana si wada jire fanaaniinta janaawkay oo hadda magaaga laku bedeli leerow kooxda fanaaniinta koonfur galbeed heesta halkudhigsha weliba labaatii lita joon welibana la qaaday xalay munaasabadda
dhegeystayaal weli waliba si toosa la dareertanaa barnaamijkii xog waran oo si toosa aysan kula dareertan idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo qodobka kale weliba uu sanagaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa weliba ku qeyb galay munaasabadda xuska labaatii lita juun weliba hambalyan dare ummadda soomaaliyeed oo ha ku wareegtay xuskaasi lixdii iyo kow sana markii xornimada qaadan gobolada waqooyi oo gumaystay ingiriiska xornimada ku qaadan madaxweyne ayaa khudbad dheer meelo ku jeediye weliba uusa farmay indira dhalinyarada soomaaliyeed weliba saaslimada dad xoog badan oo qadiida meel adag kukuteen ka tilmaamay dadka kujeeda gobolada waqooyi oo hay meelan ka horeeytay calan soomaaliyeed oo xore la kateega
aniga waxay iigu muuqataa aan ku horumaray dhallinyarada waa weydiiyey qof walba ha ka jawaabeen aniga aan ka jawaabo waxay iigu muuqataa waxaa ii muuqda rajo aad iyo aad u badan mustaqbal wanaagsan khaasatan dhallinyaradeenna yaa ii muuqda dhallinyarada maanta waxa weeye intaas waa fahamsan yihiin waxaana ku socda isbeddel maalinba maalinta ka dambaysa waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo kacdoon weliba sanadihii ugu dambeeyey oo midnimo doona haba u badnaadaan dhallinyarada halkan fadhida qaarkood kuwo badanna ay magaaladan joogaan oo nooga yimid waqooyiga soomaaliya oo runtii dhaqdhaqaaqa xoog leh wada sidii soomaaliya loo mideen lahaa si dalkaanuu horumar u gaaro waxaan arkay dhaqdhaqaaqo iyo kacdoon dhallinyaro oo wadaniyad badan ay ku jirto oo maalinba maalinta ka dambaysa xoogsanaysa waxaa muuqda kacdoon oo wadaniyada oo inta badanba aan ognahay inta badan kacdoommada waxay ka bilowdaan gobollada waqooyi anaa idin sheegahay sababta sababta waxa weeye aan ammaano dadka waqooyi waqooyiga soomaaliyeed aan ammaano waa dad wadaniyiina horta waa dad wadaniyiina waa dad ay ku weyn tahay gobonnimada oo jecel gobonnimada jecel waa dad matali kara qabka soomaaliyeed sidaas weeye meesha mar walbaba halganka soomaaliya looga xoreynayo gumaysiga ay ka bilaabato oo tusaale waxaa noo ah sayid maxamed cabdulla xasan oo kow iyo labaatan sano dagaalamayay maanta waxaa si xowli ah u socda marka ama waayahan si xowli u socda dhaqdhaqaaqyadaas midnimo doonka ah dhaqdhaqaaqaas midnimo doonka ah waxaan ku matali karaa inay leeyihiin halgankii aan naqaanay oo israel-ka inay leeyihiin wax u eg inay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay xoogsadaan sida ummadda soomaaliyeed loo mideeyo waxaa ii muuqda oo aan arkayo waayahan dambe hawadeenno ururo ah oo midnimo doona oo qaarkood aan la kulmay waa la kulmay waxay ii sheegeen mabaadi'dooda iyo waxa gaarsiiyey inay ka yimaadaan waqooyi oo adduunka wareegaan oo magaalada muqdisho ay yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan midnimo waxaan weydiiyey maxay tahay faa'iidooyinka marka si aan u fiiriyo sida ay diib u yihiin waxay ii sheegeen arrin iska genaraal ah guud ahaana iyo arrin aad iyo aad diib diib u ah oo aad iyo aad u hooseysa waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa qarannimada waxay yidhaahdeen waa qortay oo waa noo gareeyey waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa dowladnimada waxay yidhaahdeen midnimadu waa haybad iyo magac iyo sharaf midnimadu waa waxay keentaa nolol wanaagsan iyo dhaqaale iyo horumar deg deg ah oo cid walbaba ay ku soo dhiirato inay maal gashato maxaa yeelay dad iswata oo walaalo ah yaa loo yimaadaa wax lala qaybsadaa laakiin dad iscunaya looma imaan karo midnimadu waxay wadataa nabad iyo walaaltinimo iyo isjeceyl iyay wadataa midnimadu waxay keenaysaa haddii intaasaan helno oo dowlad iyo qaran iyo nabad iyo horumar aan helno waxay keenaysaa khayraadkeennii inaan raadsanno oo aan la soo baxno ilaan waxaan nahay dal qani ah iyo dad sabool ah dal qani ah iyo daldad sabool ah ayaan nahay laakiin shuruudda ka horreysa waxay tahay midnimada in la helo
waa hagaag dhegaystayaal weliba guud ahaan tahay gabagabeen ee barnaamijkii xog waran oo aysan kula dareertan idaacadda raadiyo baydhaba magaalada baydhaba barnaamijka unkaan lama dantana ku kulmaana ammaano allah barnaamijka oo rwaala lisan waliba dhigi doontana saacadda oo ku markeeta saddex farsaac iyo barhamiinimo